mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in dhaawaca gudoomiyaha uu ka qabo qaarka sare ee jirkiisa sida madaxa iyo caloosha ila ku dhadhow isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in xalay laba qaliin lagu sameeyey injineer yariisow sidoo kale dadka dhaawaca waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mas-uuliyiinta ilaa ee hadda la xaqiijiyey in ay ku geeriyoodeen qaraxii ka dhacay aqalka dowlada hoose waxaa ka mid ahaa gudoomiyihii degmada cabdicasiis sabaax cabdulaahi asad gudoomiyihii degmada waaberi mahad cali cilmi gudoomiyihii degmada shangaani sahre sheekh maxamed markeesi afhayeenkii hore ee maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo hadda ahaa agaasimaha waaxda nadaafada gobolka sidoo kale qaraxa waxaa ku dhintay agaasimaha shaqaalaha gobolka banaadir cabdulaahi maxamed cali cabdulaahi dheere la taliyaha dhanka sharciga gudoomiyaha gobolka banaadir abukaate xasan maxamed sabriye injineer maxamed shuuriye oo agaasimiyaasha gobolka ka mid ahaa iyo sidoo kale agaasimihii naafada gobolka banaadir basiiro cabdi maxamed oo ahayd gabar aragga naafa ka ah wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sheegay in heedaha ammaanka ay wadaan baaritaan ku aadan qaraxii dhacay islamarkaana ay dib faahfaahin ka sheegi doonaan waxaanu cambaaraynaynaa dowlaahaan ficilka argagixisee bahalnimada waxaanu leenahay shacabka soomaaliyeed wax qarsoon maaha in dadka iyo dowladda soomaaliyeed ay dagaal kula jiraan argagixiso isu soo urursatay qaarkoodna gudaha laga duufsaday oo doonaya dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay ku jiraan dhiig iyo dhimasho iyo nolol xumo iyo horumar la'aan dagaal qofkii ku jiraa dhimashoiyo dhaawac waa waa la kulmayaa marka shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay gobolka banaadir gaar ahaan iyo dadweynaha soomaaliyeed ee meel kasta adduunka ficilkaa xun ee argagixisadaa ayaa dhacay oo u eg mid si aada loo soo qorsheeyey maadaama uu gaadhay meel aad muhiim noogu ah baadhis ayaa ciidanka booliska taliyaha booliska iyo ciidanka boolisku ku jiraan sidii wax u dhaceen waana ogaan doonaa sida ugu heerka sarraysa ayaa loo baadhi doonaa ficilkaa argagixisadaa ciddii ka dambaysay iyo ciddii gacan siisay qaraxa ka dhacay xarunta gobolka banaadir ayaa la sheegay inay fulisay qof haweenay ah islamarkaana isku qarxisay gudaha hoolka shirka iyadoo uu socday shir u dhexeeya gudoomiyaha gobolka banaadir ku-xigeenadiisa iyo gudoomiyaasha degmooyinka loogana hadlayay amniga gobolka banaadir ilaa iyo hadda lama oga sida qofka weerarka ismiidaaminta geystay ugu suurto gashay in uu gudaha u galo goobta uu shirka ka socday ciidamo gaar ah ayaa la wareegay xarunta gobolka banaadir iyadoo sidoo kalena su-aalo la weydiinayo dhammaan dadka amniga gobolka u xilsaarnaa james swan seinab abukar maxamed v o a muqdisho